إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu jimco mubaarag dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe meydka nin dhakhtar ah ayaa laga dhex helay isbitaal ku yaala magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta saddexaad tixano loogu magacdaray geedigii gurguurta guulmise gabidhacleen taasoo si gaar ah loogu soo bandhigay sida uu xasan ugu hungoobay garabkii uu ka rabay dowladaha shisheeye hoosudhac ayaa ku yimid qiimaha shidaalka ee lakala sisto suuqyada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe tixanaha geedigii gurguurta guulmise gabidhacleen oo ay soo saartay alkataa'ib ayaa dad badan waxay ku daawadeen deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur jimco ah taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lix xijri waafaqsanna toddoba iyo labaatanka bisha labayo tobanaad labada kun afar iyo labaatan warkii oo dhan ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahinaya deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka kadib markii ay waddada u galeen maleeshiyaadka mooryaanta macawisleyda askarta la dilay ayay tiradoodu ahayd toddoba askari waxaana ay fasax ahaan uga socdeen reerahooda balse maleeshiyaadka macuusleyda ayaa waddada u galay askartaan waxaana muuqaalo ay kasoo duubeen xilligii ay leynayeen ku baahiyeen baraha bulshada xasan dhicisow oo ah taliyaha maamulka la magacbaxay hirshabeelle ayaa si adag u cambaariyey dilka askartaas isagoona sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan maleeshiyaadkii falkaasi geystay waxaan ka tacsiiyahaynaa geeridii xanuunka badneed oo maanta ka dhacday degmada ceelbaraf oo lagu laayay ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed waxaan uga taxsiiyeynaa ahladii ay ka geeriyoodeen taas kadib waxaan cambaarayhaynaa falkii ka dhaca meeshaas oo foolxumada badnaay run ahaantii waxaan ku tilmaamno ma naqaan laakiin fal xun ayaa meeshaas ka dhacay in ciidankii dowladda soomaaliyeed oo dariiska shan oo ayagoo ka soo baxay difaaci oo dalka ee dadka u dhimanayay in waddo in loo galo la dilo run ahaanti waa wax waxaan ku tilmaami karnaa ma naqaan waa wax aad fool xun waa cambaaray haynaa waana arrin aan wanaagsaneyn oo fiicnayn arrintaas dadkii sameeyana run ahaanti waadadan ka fiirsan waxay sameeyeen ayagana ka dowlad ahaan haddii aan naha dowladda hirshabeelle go'aan ka soo baxay madaxweynaha uu noogu sarreeyay wasiirada in tillaab sharciya laga qaado diyaar ayaan u nahay tillaabaan ka qaadaynaa meel kastay galanna waa ka dabagelaynaa maleeshiyaadka macawisleyda ah oo horey loogu aas-aasay la dagaalanka shareecada islaamka ayaa hadda isku bedelay leynta ciidamada dowladda federaalk waxaana ay amakaag la noqotay mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle iyagoona ku tilmaamay wax aan la filanaynin maleeshiyaadka mooryaanta macawisleyda ayaa sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe ka geysta dhac iyo boob loo geysanayo gawaarida safarka ah ee ka shaqaysata gobolkaasi iyadoona aysan jirin maamul wax ka qabanaya meydka nin dhakhtar ah ayaa laga dhex helay isbitaal ku yaala magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer sida warkaani uu ku faahfaahinayo cabdalla mukhtaar xogod dheeraad ah ayaa laga helayaa meydka nin dhakhtar ah oo laga dhex helay isbitaal ku yaala magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer halkaas oo uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan dhakhtarka meydkiisa la helay ayaa lagu magacaabaa cabdishakuur saleebaan waxa uuna ka mid ahaa bahda caafimaadka ee ka howlgasha magaalada xalay ayaana meedkiisa laga helay qolka shaqaalaha ee isbitaalka ku yaala burco ilaa iyo hadda ma cadda sababta ka dambeysay geerida dhakhtarkan balse bahda caafimaadka ee isbitaalka uu ka shaqaynayay ayaa sheegay in mar qura uu wadnuhu istaagay goobaha ay ka arrimiyaan maamulada shisheeyaha ka dhisay dalkan ayaa waxaa marar badan dhacday in dila loogu geysto dad aan waxba galabsan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta saddexaad tixano loogu magacdaray geedigii gurguurta guulmise gabidhacleen taasi oo si gaar ah lagu soo bandhigay sida uu xasan ugu hungoobay garabkii uu ka rabay dowladaha shisheeye warbixinta warkani waxaa inoogu diyaariyey maxamed cali
بسم الله الرحمن الرحيم
waa xalqada saddexaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii gurgurta guul misagabi dhaclayn kaasoo ay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ku soo gudbinayso halka uu ku dambeeyey duulaankii uu xasan sheekh laba sano ka hor ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka qaybtan oo la daawan karo qadar konton iyo siddeed daqiiqo ah ayaa waxa ay alkataa'ib ku soo bandhigaysaa kadib weeraradii galcad iyo coos weyne tiirka uu maciin miday xasan sheekh ee uu doonayay inuu ku samatabaxa balse la dumay weeraradaas malaaximta ah kadib iyo jabkii ay ciidankooda ka soo qaadeen furimaha dagaalka waxa uu xasan sheekh wejiga labaad ee duulaanka ku tashanayay awoodda dowladaha shisheeye ee afrikaanta ah waxaana ay magaalada muqdisho ku casuumeen madaxda waddamada loogu yeero safka hore iyadoo gacmo horsi kadibna aan waxba laga soo qaadin dalabkooda waxaa soo haray dowladda soomaaliya maxay dalalka safka hore u kaashanaysaa shabaab intuu joogaa waxaan ku tashanay annaga iyo ayaga safka horeba shabaab in soomaaliya gudaheeda lagu baabi'iyo iyagana aanu u gudbin annagana dhexdeenna aanu joogin waa qodob qodobka labaad obereshinka annaga iyo dowladahaasi naga dhexeeya waa sagaashan maalmood
ciidankii weynaa oo la filayey oo obereshinkii libaaxa madow la dhihi jirayna isaguna kol dhow lowmaya muddo ay maaweeladaas ku jireen kadib iyo buunbuuninta xamlada black lion wuxuu mar kale xasan sheekh ku hungoobay rajadii uu ka lahaa inuu helo soddon kun oo ciidamo etoobiyaan ah kuwaasoo uu doonayay inuu u kaashado dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo waxaa asbaabaha fashilkeeda ka mid ahaa saraakiisha etoobiyaanka ah ku qeexeen inay isku soo beegmeen go-aankii lagu dhimayey ciidamada atmis iyo dalabka xasan sheekh iska daa inay shisheeyuhu dowladda federaalka wax taraane waxay iyaga qudhooda wajahayeen weeraro cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjareen xeryo ay ku sugnaayeen ciidanka etoobiya iyo kuwa yuganda lagu daray weerarada kamaainka iyo qaraxyada isugu jira ee ciidanka kenya lagula beegsanayay gudaha dalkooda iyo dhulalka muslimiinta ay xoogga ku haystaan
gacanteena allaa soo gelin xerada gacanteena allaa soo gelin cadowaasi waxaynu ognahay sida ilaahay unoo sheegay qur-aanka qaatiluuhum yucadibhum allaahu biaydiikum wayakhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi muminiin ويشفي صدور قوم ويشفي صدور قوم المؤمنين
markii uu dhaawacu ka tambatay jab xooggan iyo guuldaro qaraarna uu xasan sheekh ka soo hooyey furimaha dagaalka waxa uu bilaabay in si ka duwan hadalladii qabweynida ku dhehneed ee uu ciidanka ka horjeedin jiray uu iminka u beddelo kuwo quus ah isagoo si cad u sheegaya in haddii ay furimaha ka cararaan aysan ammaan ku heli doonin muqdisho oo horraanba aysan amni ku haysanin laakiin xaggee loo noqdaa aad noqotide aan wada noqonna dhammaanteena xamar aa isugu tagne ma ku ammaan helaynaa ma ku noolaanaynaa nolosha kale iyo haybadda iyo sharafta haddii laga soo taga xataa ammaan aan ku kalsoonnahay oo aan ku ladi karno la seexan karno ma ku haysannaa xamar haddaan isugu tagno dhammaanteen jawaabta waa maya kuma haysanno horena ugumaanaan haysanin haddana kuma haysanno kumana helin anoo xafiiska jooga muddo muddo dheer la ii keeni jiray riboort oo ku saabsan wixii magaaladu xalay ku bariday oo booliisku way keenaan marka waxaa jiray waxyaaba weligayna aan dhibsan jiray mar walbana riboodka ku qorraa haddana weli sii socda oo aad u dhib badan oo ku qoran in aad ribood ku akhrinayso xaafad heble waxaa lagu dilay hebel hebel dadkii indhaha u ah hebel hebel oo saasaa la dilay saasaa la dilay kaasi waa dhintay soo ma aragtid kii dilayna wuu baxsaday lama hayo marka waxaan noqonnay dad ku dhex nool wuu dhintay wuu baxsaday baan aniga ku noolna annagana dhibka ay nagu hayso in la yidhaahdo hebel hebel waa la dilay kii dilayna wuu baxsaday lama hayo dhibaato aad u weyn ayay noqotay haddaan waxaan waxaan wacay ee, taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir waxaan ku yidhi sheekh ibraahim saalax dayfullah dadkii dilay ma la hayaa maya weli lama hayo soo weli ma socota marka weli way socotaa ha weli waa baxsadii waa socota Ha, weli waa baxsadadii waa socota waxaa weeye amnigeennu gacanta nooguma jiro amni laysku hallayn karo ma jiro macnaheedu saasuu noqonaa
marka laga yimaado dhiigbaxa daran ee dowladda federaalka ku qabsaday gobolada dalka si gaar ah kuwa dhexe waxa ay dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sii kordhiyeen weerarada ay ka geysanayeen magaalada muqdisho ee ay ku beegsanayeen xarumaha muhiimka ah ee dowladda federaalka arrimaha walaaca iyo argagaxa ku beeray xubnaha dowladda federaalka iyo madaxdeeda intii ay socdeen weerarada lagu beegsanayay xarumaha muhiimka ah ee muqdisho waxaa ka mid ah in qaar ka mida ragga fulinayay howlgalladaas ay iyagoo badqaba dib u soo laabteen sheegayna inay diyaar u yihiin ka qaybgalka howlgallo hor leh
hotel xayaat markay shabaab galeen 34 hours ama maaqaan ay socotay xabadda hotel xayaat shabaabka soo gala 12 ilaa 14 aa lagu qiyaasaa ee waagaas Een, laba ninaa la arkay oo labadooda bannaanka u soo baxeen labadiina waa la dilay intii kale meydkoodiina lama arag noloshoodiina lama arag dadkii meesha ku jiray oo kasoo badbaaday waxay ku leeyihin afar iyo toban ay ahaayeen shabaab waxay isla maalintii ku xogta soo qoreen ciidanka operationkaas fuliyey oo hawshoodu soo dhammaystay oo hadda isu diyaarinaya wejiga labaad oo meelana siinag jooga yani hawshii ciidankaas waa ka baxeen meeshii waay macnaha wax beeniyana ma ana arag hubkoodiina lama arag meydkoodiina meesha laguma arag
weeraradii hotel xayaat kii villa ros xog kugalkii xarunta maamulka gobolka banaadir weerarkii taliska lagu dabiibayey macawiisleyda hiiraan biral beach hotel syl iyo weerarkii saraakiisha imaaraadka ee horboodayay duulaanka ay dowladdaasi ka wada yemen iyo soomaaliya ayaa iyaguna ahaa kuwo qamuunyo iyo murug horle u horseeday dowladda federaalka xasan sheikh ayaana aad uga walaacay weerarkii lagu beegsaday saraakiisha imaaraadka dowladda imaaraadka tiirarka ugu waaweyn oo aan ku taagannahay la dagaalanka argagixisada waaye kabka aynu ciidanka ah la ammaanaya maantoo dhan ee magaalada muqdisho jooga ayadaa noo dhistay noona qalabaysay qalabka baabuurta ay wataan gaadiidka ay wataan hubka ay wataan dowladda imaaraadka carabtaana siisay saaxiibada waaweyn oo aan leennahay oo dagaalka nagula jira oo na kaalmeeya ayay kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay marka annaga imaaraadka carabta xaalkeennu waa saas بركان الثرى يحصدهم كالمنجل والأرض تحت الأرجل camaliyaadka nafarnimada ah weerarada inqimaasiga ah iyo howlgallada madaxjebinta ah ee muqdisho waxaa barbar socday weeraro toos ah iyo kuwo cagmarin ah oo ay martigelisay caasimadda taasoo cabsi hor leh u kordhisay dowladda federaalka wixii xilligaasi ka dambeeyey madaxda dowladda federaalka ayaa afkii juuqda gabay iyadoo laga soo firxaday furimihii dagaalka muqdishona aan hurdo lagu ladin waxa iyana arrinta yaabka leh ay ahayd filimkana lagu soo bandhigay in maamul goboleedyada qaar ay go'doon ku noqdeen magaalo madaxda xarunta u ah oo ayna dhinac uga bixi karin cabsi ay ka qabaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab awgeed شباب أفرد جزء كفدي بكرو ما يكال حسين كجرن إني أنا تو شباب كبر انتبه من فدي هنوير دولة هنقول مدة تو هنقول ملة maanta oo shan kilomitir oo xabsi annagoo dhan aan ku jirno intaan haddii laga baxo nin maanta shan kilomitir hooyadiis ay ku dhimatay tegi karo oo soo aasi karo ama aas ka qayb geli karo ma jiro aabbihiis ninkii uu tuuladan ugu dhigay ku dhintay ma tegi karo
anaga maayfuulkan hoostiisaba haddii naloo fadhiy burjeedba aanan tegi karin yah gasabtaba aanan tegi karin doynuunaya go'doona jidka le meelana loo gelina ee soddon ku dhimanaysa waajid male qansax dheera male diinsoor ma tegi kartid diyaaradoo la fuulay diyaaradiina waxay rabtaa boqol doolar qofki
ويمضي بالاجتهاد عبا بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم sida ku xusan filimka fashilka iyo guuldarrada gulufkii xasan sheikh ee uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah waxaa kaalin muuqata iyo dowr aan qarsooneen ka qaatay qabaa'ilka ansaarta ah kuwaas oo rag iyo dumar da'yar iyo duqayba aan u kala harin inay halganka ka qayb qaataan waxaan bogaadinayaa dowrka siyaasiga ah iyo abaabulka bulshada ee ay qaateen walaayaadka islaamiga ah waxaa cadowga dhabarjab ku ahayd iskuduubnida ay muujiyeen qabaa'ilka muslimka ah ee ku nool walaayaadka islaamiga ah iyo dowrka wanaagsan ee ay ka qaateen difaaca diinta iyo dalka waxay qabaa'ilku garab iyo gaashaan u ahaayeen wiilashooda mujaahidiinta ah waxay naf iyo maal ku bixiyeen welina ku bixinayaan jihaadka waxaan leennahay allah ha idinka aqbalo camalkiinna saalixa ah waxaan idin haynaa abaal aan la soo koobi karin ilaahay keliya ayaana gudi karaa abaalkiinna
لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه kaalintaas muuqata waxaa iyana walaac xooggan ka muujiyey madaxda dowladda federaalka kuwaas oo si cad u sheegay in shacabka oo idil ay garab u yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidanka dowladda federaalkana ay gaalo ka aaminsan yihiin waa markii ugu horraysan u malaynaya si xooggan oo negatiifa ay isku galeen qabiilka iyo diinta clan and religion isguursaday way yar jirtay mararka qaarkood meelaha laakiin qabiil difaacaya al-shabaab because dhallinyarada al-shabaab ku jirta ayaa annaga ah khatarteeday leedahay aadan imaal baan tagaanin iyadoo saas xabaddii kasii dhacayso taqriiban aan maqlayno dee markaas laga bixiyey nimankii marka dadkaan u tagnay odayaal baa fadhiyey odayaasha markaa nin waxaa jira hadduu odaygu damco inuu yahay oday aad u cihiloon weeye odayaasha marka inay iska sii daayaan way jeclaan lahay wixii qabsaday iyo dhibaatadii qabsaday marka markuu oday hadlo nin odayaho waxaa jiray xoogaa wuu u iljabinayaa aamus buu leeyahay wuu aamusinaya marka nin baan u dira waxaan ku ninka odayga ma nimankiiba mise bal naga soo hubi mise mise wax kala haya wuxuu ku yidhi bal annaga seed nu aragtaan adii odayaashii way iska xishoodeen waxay yidhahdeen nimay waxba laydin yeeli maayo waxaan rabnaa bal inaan ogaano seed nu aragtaan waa dad aan shabaab ahayn dadkaas ma aha nimankaas kamid maaha waa shacabkii caadiga ahaa nin baa wuxuu yidhi ma lay ballanqaadaya inaan waxba la yeelayn waxba ka dhalanayn wax consequence ah malaa la yidhi ballan wey ani waxaan idin arkaa inaad gaala tihiin anu saasaan idin arkaa inaad gaala tihiin ayaan idin arkaa ninkaas kama tirsana ururkaas qoladaas ma aha khawaarijta kamid ma aha wadaad ma aha waa nin bulshada ka tirsan oo caadi iska ah oo magaalada jooga marka ninkaas wuu ku dhawaaqay oo geesinimo buu yeeshay inta kalena waa sida
waxyaabaha dhacdooyinka ugu yaabka badan oo ay soo maraan idiin sheegaya gabar yar oo aan isleeyahay ma saddexiy toban jira ma labaiy toban jira qiyaasta baan adeer shaa naga yii telefoon yar inta la soo baxday bay hooyadeed wacday daasir hooyo murtidiintii baa ile shaah naga iibsee ma ka iibsan karaa
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qabaa'ilka ansaarta ah oo dhabarka ka jebiyey xamladii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah kadib waxa ay madaxda dowladda federaalka yaqiinsadeen inay ku fashilmeen xaqiijinta hadafkooda waxay bilaabeen inay si cad fagaarayaasha uga sheegaan inay galeen dagaal aan kooda ahayn walwal xoogganna ay ka qabaan xaaladda ay ku sugan yihiin ciidankooda islamarkaana la waayey saraakiishii hogaamin laheyd dagaalka maadaama kuwii lafdhabarta u ahaa xamlada ay ku la'deen weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka aan ku jirno dagaalkii aan naqaanay ma aha
waad ula jeedo oon ula jeedo dagaal inta miis la fadhiisto khariidadiisa lagu dhigo natiijada halkaas laga sugo keliya ma aha dagaalka khariidada la dhigo oo la waxeeya waxa ku sabayska ugu waaweyn waxaa ka mid ah dagaalkaas inaad taqaano awooddaada iyo awoodda cadowga aniga walwal weynaan ka qabaa runtii sida hadda xaaladda ciidanka ay tahay walwal weynaan ka qabaa xog la-aanna ma ahi markaan saas leeyahay duruufta ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed walwal weynaan ka qabaa saraakiishii hogaaminahayd dagaalka inaanan la haynin walwal ama aan la diyaarinin walwal weynaan ka qabaa sida arrimaha dagaalka loo iyo cidda talada hadda oo gacanta ugu jirtaahu sidai wax ku wado laakiin ayaan darada waxay tahay uu yidhi markii adigana aas aqoonin cadawaagada aadan aqoonin markaas wuxuu yidhi marna inaad guulaysato lagama yaabo dagaal wax sahlan ma aha marka inaan si habqana ku galnay yaa soo baxday runtii markii dambe oo guulihii aan deg dega ku xaqiijinay in la hay waayey yaa yaa soo baxday iyo haddii dowladdu ku doodo guul baan ka gaarnay Een, bal iyadan is ogeyna dib ha isugu noqoto marka yani dadka soomaalidu ma aha waxay aqbali karaan yani wax saasa ma ma rumaysan karayaan because waxay u ogyihiin xaqiiqda ka taagan dhulka adduunku quusuu ka joogaa soomaaliya quus weyna laga joogaa Een, eh, waxa laga malaysanayay iyo waxay qabsan kartay iyo waxay qabatay farqi weyn oo dhexeeya in adigoo intaasoo ciidano leh oo intaasoo dhaqaalaha leh oo madaxtooyada iyo rajada dhagxaan ay yaaliin ay ku wareegsan yihiin aad wax ka qabaala yihiin maxay tahay ninka ilaa hadda adduunyada nala yaabantaa xoog naguma yara xoolo naguma yara dad naguma yara
marka laga yimaado guuldarrooyinkii milatari ee uu la kulmay xasan sheekh sidee ayuu ula falgalay masaa'ibkii kala duwanaa ee soo maray dalka sida abaaraha iyo fatahaadihii ku dhuftay dalka muddada uu xilka hayo xalqada xigta ayay ku soo gudbin doontaa mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha shidaalka ee lakala siisto suuqyada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe warkani cali aadan ayaa soo jeedinaya hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha shidaalka lakala siisto suuqyada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe suuqyada lagu iibiyo shidaalka noocyadiisa kala duwan ee magaalada jowhar ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha shidaalka asbaabo kala duwan oo ay ganacsatadu ku sheegeen inay keeneen hoos u dhaca ku yimid qiimaha shidaalka ee magaalada jowhar sida uu ku waramayo mid ka mid ah ganacsatada shidaalka ee magaaladaasi qiimaha een, shidaalka hadda een, magaalada jowhar waa iska degan yahay oo qiimihii horo markaas shidaalka aan ku gadi jirnay een, maahan inkastoo daruufo badan ay iska jiraan balse hadda waa ka raqiisan yahay oo litarkii waxaan gadnaa een, labaatankii litar waxaan gadnaa sideed iyo toban dollar ayaan gadnaa ama litarkii markaas wuxuu xisaaban yahay pointy nine ama dhibic sagaal sidii loo yaqaan hadba marka sideed iyo toban dollar oo labaatanka litar markaas gadan yahay oo naftada ah basiinka haddaan ka warbixiya asigana sidoo kale een, labaatankii litar waxaan gada jirnay markii hore labaatan iyo laba dollar aan gada jirnay lacag gaarayso qiimihiisa ayaan gada jirnay labaatanka litar Een, ha- hadda waxaan gadnaa sagaal iyo toban dollar sagaashan iyo shan senti waaye waxaan keenayo wadooyinkii oo markaas hadda xilli roobaada lagu jiro markaan gadi jirnay waqtigaas oo wadada cariiri ahayd oo biibahana waa iska jireen een, roobna wuu iska jiray marka alxamdulilah ilaaha mahad iskale qiimo dhimis aad iyo aad u fiican oo qurux badan had jirta laakiin ibil sarakac xilli roobaaday ahayd waxay ku safeeyeen ganacsatada wadooyinku ay fatahaado ku dhufteen iyo gaadiidka oo qaati ka taagan wadooyinkaasi warkan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta tan alfurqaan taxanaha geedigii gurguurta guulmise gabi dhacleen oo ay soo saartay alkataa'ib ayaa dad badan waxay ku daawadeen deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose warbixinta warkan waxaa la diyaaraha maxamed muudi
boqolaal dadweyne oo ku dhaqan deegaanka kunyobarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa xalay meel fagaaro ah ku daawaday taxanaha ay bilowday mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlayo guuldaradii xasan sheekh uu kala kulmay dagaaladii uu xasan sheekh ku qaaday mujaahidiinta al-shabaab muuqaalada dadka ay daawadeen ayaa muujinayay khasaaraha gaaray dowladda federaalka iyo ciidamadeeda oo noqday kuwa dhintay iyo kuwa in badan oo ka mid ah isaga cararay dalka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa codbaahiyaha la dhex qaaday dadweynihii usoo daawasho tegay isdaarka kuwaas oo dareenkooda kaga warbixinayaan
magacaygu waa shamuur cabdulaahi xasan oo loo yaqaan dhanaan loo yaqaan bismillaahi raxmaan raxiim horta filinkaas waxaa igaga baxay xasan ka guurtay labadii sano oo ku dhawaaqay xamlada ku dhawaaqay oo wuxuu ku soo afjarayaa su-aashu waxay tahay wax badan buu ku hadlay mar waa dhaartay oo wuxuu yihi macnaa xamed waxaan ku soo afjarayaa laba sano aan ku soo afjarayaa mar wuxuu yihi shabaab waa kalluumbiya ka dhammaaday marka waxay su-aal jawaabtu tahay maanta yaa noqday kalluun biyaha ka dhammaaday yaa noqday
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد مقاقة أولا آدم مع العثمان موسى أبو دجانة فلين كان والفيل كفير ما شاء الله الكتائب هذي الفضاي هذي الكتائب جلس الدياريت ما شاء الله منا حقيقة أمود أمود تصيد شيء منا التوسي itaabsi waa laga dhaayo xasan gurguurta warkii u sheegay uska gadoon marka ilaahay subxaana watacaala qowlkeemayona marka kam min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kathiiratan biidnillah un ku elbahasan un dad ba- ku badan un hadaa'an un un un mana marka faanya faankayn ma iska bedelo mana ciidanka inaa is la- la burburi la dhameey maany gurtu malaay oo ka haru maanya haddii malaay ku gur malaay sal urushadaa dhahay marka ilaahay subxaana watacaala wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa dhe ilaahi subxaana watacaala islaamkan mujaahidiinta ilaahi subxaana watacaala garabkiyo ah us gargaaraa magacii waxaa la yidhaha macabdulaahi waxaan u arkaa filimkan farxad weyn oo aad iyo aad u ballaaran ilaahay yaa ku mahadsan cadowga inay ilaahay ku jebiyey xasan garguurto ku kafiifay shabaab waa ka xoog badana kalluun ba- oo biyo ka dhammaaday waa dhahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama asiga oo la jebiyey farxaddayda intaasay ku kooban tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaybta saddexaad ee taxanahani oo xalay soo baxday ayaa lagu soo bandhigayaa fashilkii ku yimid howlgalkii balaag leyshan iyo wejiga bixii uu xasan sheekh kala kulmay wejiga labaad ee duulaankiisa xalqada xigta ee taxanahani oo la baalamiyey ayaa looga jawaabi doonaa su-aalo muhiim ah oo ay ka mid ah waxa xasan sheekh taray bulshada soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan la ildaran guud ahaan warkeena xilligan waa naga intaa